إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله اتقوا الله تعالى ربكم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه واشكروه على ما من به عليكم من النعم الظاهرة والباطنة واعلموا رحمكم الله أن من الأحاديث العظيمة والوصايا الجامعة ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها ولليال رسول كان عليه الصلاة والسلام الرؤوف الرحيم وحين وقتك دردار نفر بدن ونحل قلأه maanta waxaynu soo qaadanaynaa xadiidkan imaamu muslim uu saxiixa ku wariyey ee qodobada faraha badan taabanaya ee qofka fahme ee ku camalfalah adduun iyo aakhiraba uu ku liibaanayo si kooban ayaynu isugu baraarujinaynaa iyadoo ujeeddaduna ay tahay inaynu camal u rogno oo nafteenna qof waliba naftiisa uu ku dhaqo waxaa rasuulkeennu ku bilaabay sala allahu calayhi wasalama xadiidkaa altahuuru shatru liimaan in la tahaaro qaato waa iimaanka barhkii tahaaro qaadashada waxaa soo gelaya in jidhka la daahiriyo oo nijaasaadka iyo axdaafta kala duwan laga daahiriyo iyo in qalbiga la daahiriyo oo xanuunada faraha badan ee qalbiga ku dhaca shirkiga oo riyaagiyo istusku ka mid yahay uurxumada iyo xiqdiga iyo xasadka iyo macaasida noocyadeeda kala duwan in qalbiga laga nadiifiyo labaduba way soo gelayaan si guud marka loo yidhaahdo in korka qofku korkiisa uu daahiriyo iyo kalkiisa inuu daahiriyaaba way soo gelayaan ilaahayna subxaanahu wa tacaala siduu qur-aanka ku sheegay kuwa isdahiriyana wuu jecel yahay kuwa toobadkeenka badana ilaahay subxaanahu wa tacaala in badan u soo noqdana wuu jecel yahay halkaa kolkaa waxaynu ka qaadanaynaa inuu qofku ku dadaalo dahaarada naftiisa daahirinta iyo hagaajinta qalbigiisa ka laabashada iyo ka noqoshada macaasida iyo xumaanta daahirinta jidhkiisa arrimahaasi fadliga iyo qiimaha ay leedahay ilaa lagu sheegayba iimaanka barhkii inay tahay sida iimaanka barhkii ay u noqonaysana ahlulcilmigu hadal badan bay ku leeyihiin oo kutubta faraha badan ee shuruuxda qofkii akhrisan karayaa ku akhrisan karo waalxamdu lilaahi tamla'u lmiisaan qofku inuu alxamdu lilah yidhaahdo mahad oo dhan ilaahay baa iska leh waxay buuxisaa miisaanka subxaana allaahi iyo walxamdu lilaahi oo la ysku daraana waxay buuxiyaan cirka iyo dhulka in alla inta u dhaxaysa miisaanka aakhiri waa mid xaqiiqi ah laba kafadoodna wuu leeyahay kafadna sayi-aadkaa la saarayaa kafadna waxaa la saarayaa xasanaadka waana mid aada iyo aada u weyn alxamdu lilah baa haddaba buuxinaysa miisaanka aakhira labadaa kelmadood oo la israaciyaana cirka iyo dhulka masaafada u dhaxaysa oo ah in aada iyo aada u weyn oo ilaahay inuu og yahay qadarkeeda iyo inta ay leeg tahay ayay buuxinaysaa halkaana waxaynu walaalayaal ka qaadanaynaa xuskaa ilaahay iyo kelmadahaasi qiimaha ay leeyihiin ilaahayna subxaanahu wa tacaala hadalka wuxuu ugu jecel yahay afar kelmadood afartaasi qur-aankana waa ka mid oo way ku jiraan dikriga iyo xuska ilaahay subxaanahu wa tacaala lagu xusayana waa ka mid afartaa kelmadoodna waa subxaana allah iyo alxamdu lilaah iyo allahu akbar iyo laa ilaaha ila allah waa afartaa kelmadood weeye aada iyo aad bay u qiimo badan yihiin marka la odhanayo waa wax fudud oo qofku waxa weeye in badan buu ku celcelin karaa laakiin fadligaa waxay ku yeesheen macnaha ay xambaarsan yihiin ee ay gudanayaanba aada iyo aada u weyn oo tusaale ahaan alxamdu lilaah waxay tilmaamaysaa ihbaatu jamiici almaxaamidi lilaahi subxaanah kamaal iyo dhammaystirnaan iyo ammaan iyo wanaag oo dhan ilaahay inuu leeyahay ayay sheegaysaa subxaana allahna waxay sheegaysaa ilaahay subxaanahu wa tacaalaa naqsi iyo dhantaalnaan iyo ceeb iyo wax kastoo aanu qalmin inuu ka hufan yahay oo uu ka fog yahay laa ilaaha ila allahna waaba kelimatu tawxiid cibaadada ilaahay inuu la gaar yahay bay sheegaysaa oo keligii uu leeyahay allahu akbarna ilaahay wax walba inuu ka wan yahay bay sheegaysaa sidaa awgeed baa qiimaha kelimaadkaasi ay leeyihin baa xadiidku inoo tusaya camal ahaanna waxaynu ka qaadanaynaa baaraka allaahu fiikum yaa cibaad allah inaynu carabkeenna kelmadaha barro oo carabku wixii looga caado dhiga had iyo jeer wuu la qabsadaaye carabkeennu kelmadaha uu la qabsado adoo xafiiskaaga ama bakhaarkaaga joogaad ku celcelin karaysaa adoo gaadhigaaga wata ama saaran oo dariiqa marayaad ku celcelin kartaa wakhti kasta oo aan marka ahayn markaad xabaamka ku jirtaba waad ku celcelin kartaa oo waad iska akhrisan kartaa sida rasuulkeenu sheegay sala allahu calayhi wasalam carabkana way ku fudud yihiin miisaanka aakhirana way ku culus yihiin allaha raxmaanka ahina wuu jecel yihi bal inta fadli ku kulma eega intanaynu waxa weeye ku mashquulsannahay toroog iyo waxaa dhib mooye addoon iyo aakhiro dheef inoo lahayn weliba wakhtiyadan aynu imanka joogno kolba waxbaa dadka lagu mashquuliyaa ee la hadal hayo ee lagu mashquulsan yahay xeer foodhiin iyo doodaha markaa la isdhaafsanayo dhegaysigooda waxa inala gudboon inaynu xuska ilaahay subxaanahu wa tacaala qabatinno oo aynu nafteenna barno oo aynu nafteenna kula jihaadno iska tororog iyo markaa fadhi ku dagaalan iyo waxaan shar mooye khayr lahayn wakhtigeenna qaaliga ayaynaan ku dhammayn ummaddana dariiqa toosan iyo halkay ku socota yaanay ka leexan oo waxaan waxa weeye khayr lahayna aanu ka duwin cibaad allah waxaa rasuulkeennu intaa dabadeed sheegay sala allahu calayhi wasalam wasalaatu nuur salaaddu waa nuur weeye oo salaaddu waynu ognahayoo waa min afdali alacmaali asaalixa waa acmaasha ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu jecel yahay uguna fadliga badan leh sidaa awgeed baa shan jeer baa habeenkii iyo maalintii faralkeeda laynagu waajibiyey sunnaheeduna wuu fara badan yahay ilaahay baa jecel subxaanahu wa tacaala qofka la yimaada ee ku dadaalana nuur bay u tahay waxay nuur u tahay qofka qalbigiisa waxay nuur u tahay xubnahan kale waxay nuur u tahay qabriga markuu galo ayay nuur u noqonaysa waxay qofka nuur u noqonaysaa qiyaamaha marka waa nuur mutlaqa salaadu gaar ahaan salaadahan habeenkii la tukado salaada subax iyo salaada cishaaye iyadoo dhulku madow yahay loo soo socdo xagga masaajidana nuur gaara rasuulku usii sheegay sala allahu calayhi wa aalihi wasalam bashiru lmashaa'iina fi dulami ila almasaajid binnuuri taami yowma alqiyaama wa aljazaau min jinsi alcamal salaadu walaalayaal waxay nuur noqonaysaa iyo iftiin marka sidii la doonaayo loo guto qalbigaagu salaada markuu ku khushuuco waxaad dareemaysaa macaansi aada salaaddii macaansanayso waxaad dareemaysaa khushuuc waxaad dareemaysaa istinaaratu lqalbi qalbigaaga inuu nuurayaad dareemaysa qofkii doonayowna tijaabiyo arrintaa bal inaad gaadho waa darajo qiimo leh ee isku day ilaahay quluubteenna ha nuuro ilaahay salaada haynaga aqbalo waxaad halkaa ka arkaysaa qofkii bilaa salaadi waa bilaa nuur qofka taariku salaadka ama salaad laawaha ahi wax nuurahoo uu hayaa ma jiro qalbigiisuna waa madow xubnihiisa kale ee uu weysada u diidayna waa madow qabrigiisuna madow buu noqonayaa qiyaamahana madowgaasaa lagu abaalmarinayaa mugdi iyo madowgaa daba taagan sidaa awgeed salaada aada iyo aad aynuugu dadaalla baaraka allahu fiikum waasadaqatu burhaan sadaqaduna waa xujo oo waxay deliilu tahay qofka wax la baxaaya iimaankiisa ayay deliilu tahay waayo dadku xoolaha iyo maalka waa wax jecel beni aadamkaa iskaga abuuran oo ku fidraysan inuu xoolaha jecel yahay wa innahu lixubbi alkhayri la shadiid marka maalkii uu jeclaa marka uu bixiyo waxaa taasi tusinaysaa wuxuu ka jecel yahay inuu jiro waxa uu ka jecel yahayna waa abaalmarinta fiicanee rabbigii iyo jannada iyo aakhira inuu badbaado weeye sidaa awgeed baa sadaqaduna fadli weyn iyo qiimo weyn bay leedahay waa inuu qofku ku dadaalo oo aanu dhayalsan laa taxqiranna min almacruufi shay-a wax yarba ha noqdee wixii aada la bixi karaysa la bax wejiyada khayrka ee kala duwan wax ku bixi waxaa ogtiin iyadoo mar walba sadaqadu fadli badan oo la labalaabaayo ayaa haddana markay baahidu jirtay sii fadli badan tahay xaalka maanta aynu marayno waa ogtiin oo sixir bararaa jira busaaradaa jira oo laga cabanayaa inkastoo la ladan yahay alxamdu lilaah abaaraa jira iyo biyo dhaanno wakhtiga noocaas oo dad badan oo markaa danyara ama waxa weeye hayntoodu iska hoosaysa ay dhibban tahay sadaqadda in lala baxo dadka waxhaystaa ay wax sadaqadaystaan oo masaakiinta iyo dadkaa baahan hoos loo eegaa waa mid ajar weyn iyo abaal weyn leh marka qofkii aakhira u tabcanayaa waxaynu faaid waxaynu joognaa wakhtiga uu ka faa'iidaysan lahaa ee uu wax la bixi lahaa masaakiinta wax la siin lahaa la ilaalin lahaa wasabru diyaa sabirkuna waa iftiin weeye oo diyaaguna waa iftiin laakiin waa iftiin kulayl wata bay ahlulcilmigu yidhaahdeen sidaa awgeed baa dayuxuna waa iftiin oo waynu naqaanaa cadceedduna waa iftiin ha kale iftiin weynaadaan laakiin iftiinka cadceeddu kulayl buu wataa ka dayuxuna kulayl ma wato huwa aladii jacala ashamsa diyaa'an waalqamara nuura sidaa awgeed baa sabirkii isagu waxa weeye waa iftiin iyo nuur isaga qudhiisu laakiin kulayl wata taa macnaheedu waxa weeye sabirku adkaysi buu u baahan yahi waa adkaysi dhib buu leeyahay marka hore qofku inuu adkaystaa dhib bay leedahay shaki male xamilaad bay u baahantah laakiin caaqibada iyo midhaha qofku uu ka goosanayaa waa mid aada iyo aada u macaan alsabru mithlu ismihi murun mudaaqatuhu laakin cawaaqibuhu axlaa min alcasali adduunyadana sabir baynu u baahanay sabir daacada ilaahay subxaanahu wa tacaala waa in lagu sabro macaasida waa in laga sabro ee maqaadiirta ilaahay subxaanahu wa tacaala inoo qadaraya inagulainala kulmaya almaqaadiir almu'lima waa in lagu sabro intuba sabir bay doonayeen qofkuna adduunyada intan uu ku nool yahay waxa lagama maarmaan u ah sabirkaa inuu kaalmaysto ilaahayna subxaanahu wa tacaala xaggiisa si wanaagsan uu ugu socdo oo ugu camal falo waalqur'aanu xujatun laka aw calayk qur'aankuna xujuu kuu yahay ama adiguu xujo kugu yahay waa hadal kooban oo aan haddana waxba ka tegin qur-aankaa boqol iyo afar iyo tobanka ka kooban ee ilaahay soo dejiyey iska markaa dayac iyo waxa weeye macno la-aan halkaa iska mari maayo o iska tegi maayo qof kaste ama xuju u noqonaya waa hadduu weygiisa garto oo wixii ilaahay ka doonayey uu la yimaado ama xuja ayuu ku noqonayaa isagu xujo ku noqonayaa qof kastaa qur-aanka ama uu ku guulaysanayaa oo uu ku liibaanaya uu ku faa'iidayaa ama uu ku khasaaraya wanunazilu min alqur'aani maa huwa shifaaءun waraxmatu lilmu'miniin walaa yaziidu alظaalimiina ilaa khasaara ciddii dhaalimi way ku khasaaraysaa ciddii mu'minina way ku faa'iidaysaa way ku liibaanaysaa sidaa awgeed qof weliba naftiisa ha xisaabiyo oo qur-aanka kariimkaa bal mowqifka uu ka joogo dib ha ugu noqdo oo waxaad ku jirtaa kuwuu qur-aanku xujo ku noqonayo maalinka aakhiro mise kuwuu xujo u noqonayo u doodayo ilaahay subxaanahu wa tacaala khayrka hayna waafajiyo intaa dabadeed rasuulkeennu sala allahu calayhi wa aalihi wasalam dadka wuu qaybiyey kullu nnaasi yaqduu fa baa'icu nafsah qof waliba wuu kala hayaa waa min baabi darbi lmathal baa la idhaahdaa naftiisana wuu iibinayaa qofku naftiisa camalunbuu ku kalifayaa xunbuu qofku qabanaya qof aan waxuba qabanahaynin ma jiro khayr iyo shartoona ha yeeshee dadkii way kala baxayaan cibaad allah qof waa qof khayr iyo wax wanaagsan ku foogan naftiisiina naar ka xoraynaya qofna waa qof shar iyo xumaan ku foogan oo naftiisii halaagaya dadku waa labadaasuun siday adduunyada labadaa ugu qaybsan yihiin bay aakhira labadaa u noqonayaan fariiqun fi ljannati wa fariiqun fi saciir ilaahay baa saddex jeer intuu dhaartay yidhi inna sacyakum la shataa camalkiinu waa kala tegsan yihi dadow sidaa awgeed qof kastoo inaga midi bal naftiisa dib ha u xisaabiyo ma wuxuu ku dadaalayaa uu ku daalayaa naftiisa inuu naarta ka xoreeyo mise inuu waxa weeyaan halaago waxaanay ahlulcilmigu yidhaahdeen qofka waxa weeye qafaalka ah ama maxbuuska ah ee ugu darani waa maxbuuska aakhiro waxaynu naqaanaa qofka adduunyadan iska kooban xorriyaddiisa laga qaaday jeelka la dhigaa dhibta uu leeyahay baynu naqaanaa maxaad u malaynaysaa qofka aakhiro maalinka aakhiro naarta lagu xabisee lagu xidho ee halkaa waxa weeye la geeyo ciyaadan billaah sidaa awgeed raggii wanaagsanaa ee salafka ahaa qaarkood baa aada iyo aad bay u dadaali jireen oo camallada fiican bay ku dadaali jireen markaasaa waxay odhan jireen ana asiirun ascaa fii fikaaki raqabati maxbuus baanay maxbuus waxaanan u shaqaynayaa u dadaalayaa inaan naftayda xoreeyo oo aan waxa weeyaan markaa cadhada ilaahi iyo ciqaabkiisa iyo naarta wixii ay ku gelileed ka xoreeyo guud ahaan walaalayaal khayrkiyo wanaagga aynu ku dadaallo nafteennana aynu ku dadaalo inaynu xorayno ilaahay subxaanahu wa tacaala khayrka hayna waafajiyo waastaqfiru allah alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin waalcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ila cala alظaalimiin sala allahu cala nabiyina muxamadi wacala aalih wasaxbihi wasalama tasliima kasiira cibaad allah waxaynu nafteenna ku xoraynaynaa acmaasha wanaagsan oo dhan gaar ahaan kuwa xadiidka xaggiisa hore lagu soo sheegay inaynu tahaarada ku dadaallo ta qalbiga iyo ta jidhkaba waxaynu ku xoraynaynaa inaynu xuska ilaahay subxaanahu wa tacaala ku dadaallo oo akhriska qur-aanku ugu horeeyo waxaynu nafteenna ku xoraynaynaa inaynu ku dadaallo salaada inaynu ku dadaallo sadaqadda iyo gacan furnaanta iyo waxbixinta inaynu ku dadaallo sabirka inaynu ku dadaallo qur-aankan kariimka ah barashadiisa iyo akhriskiisa iyo ku camalfalkiisa si uu inoogu noqdo maalinka qiyaame mid inoo shafaaco qaada guud ahaan acmaashaa xadiidku sheegaya iyo acmaasha kale ee wanaagsan ayaynu nafteenna ku xoraynaynaa aynu ku dadaallo nafteenna inaynu hagaajinno oo aynu waxa weeye naar ka xorayno si aan maalinka qiyaame naarta dhexdeeda laynoogu xabisin aynu aada iyo aada ugu fog uga fogaano nafteenna inaynu halaagno aynu afar iyo labaatanka saacadood macaasida iyo waxa ilaahay subxaanahu wa tacaala ka cadhoonayo inaynu ku dhex jirro oo aynu waxaa dabaalanno aada iyo aad aynu isaga ilaalino guud ahaan ha la iscaawiyo oo ha la iska warhayo ilaahay subxaanahu wa tacaala aynu barino arrimaa inuu inoo hagaajiyo tawfiiqda iyo midnimada iyo isku duubnaanta aynu ilaashanno nabadgelyada aynu ilaashanno danta caamka ahi waxay ku jirto aynu waxa weeye ka wada shaqaysanno dadka muslimiinta ah wixii markaa cadaawadda iyo xumaanta dhex dhigaya iyo sharka aynu ka fogaano ilaahay subxaanahu wa tacaala ma jecla dadka muslimiinta wixii isku diraya wixii cadaawad dhex dhigaya wixii isnacsiinaya wixii fitan iyo khalkhal iyo dhibaato keenaya ilaahay subxaanahu wa tacaala ma jecla raallina kama aha qof walibana wuu ka qayb qaadan karaa sharka shar inaad ka qayb qaadato aada iyo aada uga dido aad iyo aada isaga ilaali ayuha alcabdu lmuslim khayrkana waa laga qayb qaadan karaa khayrka inaad ka qayb qaadatona aada iyo aada ugu dadaal ayuha alcabdu lmuslim intaynu shar ka qayb qaadan lahayn khayr aynu ka qayb qaadanno ilaahayna subxaanahu wa tacaala khayrka iyo wanaagga hayna waafajiyo allahuma ina nas'aluka alhudaa waltuqa walcafaafa walghina allahuma aatina fi dunya xasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين dadka waxaynu u ducaynaynaa walaalayaal saacadan qaaliga ah xanuunsanaya ee qaarna ay waraaqaa soo dhigtaan qaarna fariimaha soo dirtaan ilaahay subxaanahu wa tacaala cudurka caafimaad ha ugu bedelo ilaahay cudurka caafimaad ha ugu bedelo inta bugta ilaahay subxaanahu wa tacaala ha inoo shaafiyo inta dhib kala haysatana dhibaatada ilaahay subxaanahu wa tacaala ha ka dulqaado intii muraad wanaagsan leh muraadkoodoon macsi ahayn ilaahay subxaanahu wa tacaala ha siiyo muraadkoodoon macsi lahayn ilaahay ha siiyo inta lunsan ilaahay subxaanahu wa tacaala ha inoo soo hanuuniyo ilaahay cirka madar khayr qaba ha inaga siiyo ilaahay cirka madar khayr qaba ha inaga siiyo اللهم أغثنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا اللهم إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا اللهم ارحم لنا اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أغثنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل اللهم إن بالعباد والبلاد من الضنك والجوع ما لا نشكوه إلا إليك صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه